الحمد لله فلا الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo koowaad min suurati kaafir qaala allahu tacaalaa xikaayatan can irajuli lmu'min mu'mina aali fircawn wayaa qowmi maa lii adcuukum ila annajaati watadcuunanii ila annaar تdcuunanii لأkfura bالlahi وأshrika bه ma laysa lii bih cilm وأna adcuukm ilى الcaزiizi الغafaar waxaynu kusoo jirnay fii tafsiiri suurati kaafir waxaa inoo soo socday muminkii ninkii muuminka ahaa ee fircoon ninkii la dhihi jiray la yiri ehelkiisa oo ahaa min aali fircawn taas baa inoo soo socotay ee aada iyo aada ula hadlay ee dadka u wacdiyey wayaa qowmi ba yidhi qoomkaygiiyow maa lii maxaa lahaantayda ayu shayin habata li shaykiiseebaa ii ahaaday adcuukum xaalan anigu idinku yeerayo ila annajaati badbaadada aan idinku yeerayo wixii aa ku badbaadi lahaydeen oo ah iimaankaasaa janno idin gaarsiinaya jannadaasna hadda waa meeshii qofku mar haddou galo waa badbaado wa tadcuunanii idinkuna waxaad iigu yeeraysaan ila annaar naar baa iigu yeeraysaan kufri baa iigu yeeraysaan iyo gaalnimo kufrigaasina wuxuu dadka gaarsiinayaa waa naar weeyaan waxay ka dhigan tahay waxaan la yaabanahay xaalkiin anigii badbaadaya khayr baan idinku yeerayaa idinkiina waxaad iigu yeeraysaan shar iyo naar inta yeedha ee cid wax u sheegtaa qofna khayr iyo wanaag buu dadka ugu baaqayaa qofna shar iyo dhibaato ugu baaqaya arrintaas marka si duuduubaba hadda aayadda loogu sheegay oo hadalkaas ninkaa muuminka ah loo soo duuduubay iyadii baa la tafsiilinaya halkaana uu ku tafsiilinaya qaabka uu naar ay ugu yeerayaan isaguna uu badbaado ugu yeerayo tadcuunanii waxaad iigu yeeraysaan liakfura inaan kufriyo liakfura lian akfura inaan kufriyo billaahi ilaahay inaan ka kufriyo oo wa ushrika waliushrika walian ushrika inaan shariig yeelo bihi billaahi ilaahay aan ugu shariig yeelo maa shay maa makhluuq kaasoo laysa li aniga uusan iigu ahaanin bihi isaga cilmun wax cilmiah aysan iigu ahaanin laysa lii cilmun birububiyati rabbinimadiisa wax cilmiya aysan iigu ahaanin oo maalan waxaan ilaah ahayn inaan ilaahnimo u aamino sida hadda fircoonkan oo kale meesha jooga ee isaga leeyihiin isaga adeec iyo wixii kaloo ay caabudayeenba taas baa idinku iigu yeeraysaan waa midda ah tadcuunanii ila naari taa qofkii raaca naar buu gelayaa waana aniguna adcuukum waxaan idinku yeerayaa ila alcasiizi allaha casiiska ah ilaa cibaadat illaah ilaa cibaadati alcasiis allihii alkafaari dhaafidda badnaa waxaan idinku yeerayaa cibaadada ilaahay allaha waaxidka ee axadkaa alcasiiz allaha waxa weeyaan alladii laa yuqlab aan isagu qaalib noqda aan laga qaalib noqon alkafaarna waxa weeyaan dhaafid badanoo lidunuubi alcibaad addoommada dunuubtooda allaha dhaafidda badan suuraddaa ku bilaabatay kafaarkaasoo kaafiri dembi wa qaabili tobi waa inagii soo maraynay taas baan aniguna idinku yeerayaa laa jarama waxaa xaq ah sidaa layskugu qabto laa jarama waxaa sugan ee xaq ah oo dhab ah annamaa shayga tadcuunanii aada iigu yeeraysaan ilayhi isaga xaggiisa ilaa cibaadati waxa aada iigu baaqaysaan oo aada iigu yeeraysaan xaggiisa iyo cibaadadiisa laa janama ay xaqan waxaa dhab ah walaa maxaalata annamaa sheega tadcuunanii aada iigu yeeraysaan ilayhi xaggiis laysa uma ahaanin lahu isaga dacwatun wax dacwo ah fidun wax yeerida uguma ahaanin fidunyaa adduunyada horta dhexdeeda in la caabudo uma suubado sababtu waa maxay laysa lahu dacwo dacwo uma ahaanin dacwadu waa maxay laa yustaja laa yustajaab waxay ka dhigan tahay yeeridu ma ahaaninoo allaha xaqaayo isaga la caabudo dacwuu leeyahayoo ilaahay ummadda wuxuu u soo diray rusul rusushaasaa dadkii iyo khalqigii waxay ugu yeerayaan alla caabudidiisa laakiin waxaan kaloo asnaamtaa cid iyaga ka socota oo ay soo dirsadeen oo ummadda u yeeraysa ma jidho iyagii baaba jamaadaad iyo dhagaxyo iyo wixii la mid ah marka laysa lahu dacwatun uma ahaanin fi dunyaa adduunyada dhexdeeda oo cid isaga uu soo dirsaday oo rusulah oo dadka dacwo xaggaas ka timid ay ummadda u sheegayaani ma jidho walaa fil aakhirati aakhirana dacwo uma ahaanin taasna waa maxay kurbo inuu faydo adduunka ma garo ma ou karo waa la gartay waxaan idinku aa leedin halla caabudo aakhirana waa sidoo kale waanna maraddanaa waxaa dhab ah horey bay la socotaa anna maa tadcuunanii laysa lahu dacwatun fi dunya walaa fi laakhira kow waanna mara dhab waxaa ah waanna maraddanaa marjica iyaga iyo noqodkaan noqodkanaguna ilallaahi ilaahay intii kaaino u ahaaday waan midda saddexaad saddex weeyaan wa anna almusrifiina kuwa musrifiintaana hum iyagu asxaabu naari naarta asxaabteeda inay yihiin intaasaa dhab ah laa jarama annamaa tadcuunanii ilayhi laysa lahu dacwatun fi dunya walaa fi laakhira wa anna maraddanaa ila allah wa anna almusrifiina hum asxaabu nnaar marka laysa lahu uma ahaanin dacwatun yeerid dadka loo yeero fi dunyaa ee cibaadadiisa loogu yeero kaa idinku aada iigu yeeraysaan oo asnaam iyo awthaan ah dacwoba kuma leh adduunka oo cid ka socoto uu soo dirsadayee rusulihi ma jidho midda kale walaa fi laakhira wala istijaabata dacwati axadin lahaa fi laakhirati aakhira dhexdeedana waa sidoo kale oo haba yaraatee wax uu badbaadinayo iyo wax shafeecaah haba yaraatee midna ma leh oo cid wax ka rajaysay haba yaraatee oo wax u qabanayo ma jidho wey wa min xaqi lmacbuud allaha macbuudka ee la caabudayo xaqiisay ka mid ahaata inuu dadka ugu yeero ilaa cibaadati laakiin biirsaali rusul rusul soo diriddeed rusul baa ilaahay soo diraya wa insaali lkutubi kutub soo dejinteed marka kuwaani iyagu kutubna lasoo ma soo dejin karaan rusulna ma soo dirsan karaan waxa aad igu yeeraysaana ay leedihiin caabudo wahaadaa muntafin can ilasnaabi asnaami bilkuliya arrinkaasna waa mid ka anfoomaaday oo ka anfoon dhammaan asnaamta lianna adduunka waa jamaadaad iyo dhagaxyo waxaan waxna maqlayn waxna anfacayn ciddii rajaysa aysan waxba ka helayn aakhirana markii laga hadliyo ciddii caabudaysay bayba ka beri noqonaysaa oo ay diidayaanba marka taas sidaas baa lagu macnaynaya in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuuna ma stajaabuu lakum marka see waxaasi rabbi u noqonayaan awood ma leh ajiibid ma leh waxba ma leh sidaa weeye xaalkooda wa anna maraddanaa anna marjacanaa ila allah wa anna almusrifiina kuwa musrifiintaana hum iyagu asxaabu nnaari intaasaa dhab ah ilaa gaalnimo wuxuu ku dhintaaye halkaas iyaguna ku waaraya sidaas buu ku yidhi naseexo badan buu usoo jeediyey oo uu u sheegay marka waa la dhimanayaa weye wa anna maraddanaa marjica iyo masiirku waxaa weeyaan waa ilaahay xaggiis aakhirana waa laysu soo saaraya qof kastana abaalmarintiisi buu helaya taasna waa arrin sugan weeye wa anna almusrifiina kuwa musrifiinta ee mustakbiriintaana hum iyagu asxaabu nnaari taasna iyana waa arrin kaloo sugan weeye hum usufahaa mustaqbiriintu waa kuwa sufahada ah asafaakuuna liddimaa'i dhiigaga daadinta badan dadka dhiigooda daadiya bikayri xaqiha hawadooda iska raacay ha dhibaatooyinka iyo waxa mushkilo iyo dhib jira oo dhiigaga lagu daadinayo waa iska mashaakilaadkaas hawo qofki qof hawadiis iyo sow rabo iyo jacaylkiis baa lagu baabi'inayaa khalaa'iqda kelimad kale u sheegay oo goodi ku jiro wuxuu yidhi fasatadkuruuna waad xusuusan doontaan ama fasatadkuruuna waad dare waa arki waad dare waad xusuusan doontaan waad dareemi doontaan fasayadkuru bacdukum bacdan barkiin barka kaleu xusuusin doonaa cinda mucaayanati alcadaabi cadaabka markaa indhaha saartaan baad dhihi doontaan ma garanaysaa waxaan hadda ka hor baa laynoo ka digay fasatadkuruuna waad xusuusan doontaan waa isxusuusin doontaan maa aquulu lakum waxa haddaan idinku qowlahayo oo naseexo ah waad ogaan doontaan waxaan idiin sheegayo oo naseexo ah oo naseexadiinna aan ku xeel dheeraaday yaa waad ogaan doontaan waana qoomamayn doontaan xayu laa yanfacu nadab ninkaan nin cajaa'ib u ahaa maraan qoomama waxba tarayn baa inta xusuusataan inaan idiin naseexeeyey ayaa qoomamoon doontaan fasatadkuruuna maa aquulu lakum intaa markuu yidhi buu isaguna wuxuu tilmaamayaa hadal kaleu sheegayaado qadarta ilaahay wixii ku dhacday inuu raalli ku yahay oo ilaahay horey ugu qadaray inuu raalli ku yahay buu sheegayaa wa ufawidu waan bandhigay buu yidhi amrii amarkayga waxaan u celiyey ilallaahi ilaahay intii ka ah anigu baan isku dhiibi ilaahay baa dhib oo dhan iga dheeraynaya waxaa laga fahmay baa layidhi meeshaan markuu hadalkaa hore u sheegay bay u goodiyeen waa ku dilaynaabay dheheen waa ku dilaynaabay dheheen ilaa la tilmaamay inuu ka cararo buur u cararay buurta uga daba tageen ay kari waayeen oo soo heli waayeen wa ufawidu amrii ilallaahi hadalkaa nebi muusaa yidhina waa la yidhi laakiin muuminu aali fircoon kuwa wa ufawidu waxaan waan bandhigayaa amrii amarkaygana ilallaahi walwalu awlaa hadalka inuusan nebi muuse dhihine ninkaas yidhi baa awla ah ee habboon ilaahay baan arrinteeda u bandhigay buu yidhi isagaa igu filan isagaan tala saarta ina allaha ilaahayna basiirun bilcibaad ilaahay waa mid basiiroo arkaya addoommada qofka xaqa ku taagan ilaahay waa ujeedaa midka baadilka ku taaganna ilaahay waa ujeedaa subxaana wa tacaala ilaahay qofka magangala balaayaduu ka badbaadinaya ee tala saarta ilaahay basiirun bilcibaadi weeye sidaasuu ugu soo khatimay sidaasuu u sheegay aayaddaani waxay tusinaysaa oo caddaynaysaa anna allaha tacaala ilaahay mudalicun cala alcibaadi ilaahay addoommada inuu daalacanayo wa axwaalihim arrimaha socdaoo howlaha ay ku jiraan maamulka iyo nidaamyada ay wadaan ilaahay waa daalacanaya falaa budda min tasxiixi alxaali wa muraaqabati alaxwaal waxaa laga maarmaana qofka muuminka xaalkiisa inuu tasxiixiyo axwaashiisa inuu muraaqabeeyo dabagal ku hayo halkaa marka qisay culimmadu soo raraan waxay dhaheen waxaa la wariyey waxaa la wariyey waruwiya baa laga cabiray ana nebiyan min alambiyaai ambiyada nebi ka mid ah baa kaana yatacabadu fii jabalin meel buurow iskaga cibaaraysan jiri meeshaas tuulada halkaa ku taalla il ama tog biyaa baa dareerayey soconayey isaguna buurtaasu ku cibaaraysaa fa jaaza bihaa faarisu nin faaris oo faraskiisa wata baa togii dhaafay gudbay macnaha wa shariba minha waana ka sii cabi wa nasiya cindahaa markuu meesha isaga iyo faraskiisu ka cabayeen wuxuu ku halmaamay suratan boorso fiihaa alfu diinaarin kun diinaar oo lacagta adag ee dahabkaada buu meeshii ku halmaamay hore uga socday fajaa fa jaa'a aakharu nin kalaa yimid fa akhada surata borsadii horey usii qaatay borso meel taaloo lacag ka buuxdo horeybuu usii dafo uma jaaءa rajulu faqiiru nin faqiira baa yimid calaa dahrihi xasmatu xadabi dhabarka waxaa u saaran xagal xaaba ah waa nin iska xaabaysanayo faqiir oo miskiin ah xaabadii soo rerirtay bow wataa dhabarka u saaranta fa shariba waa ninkaa daallane dhirta soo jarane wuu ka cabay meeshii ishii wastalqaa jeega jeegou isku tuura liyastariixa xoogaa inuu raaxaysto oo daalku ka bo'o saddex nin baa meesha midna hadda jiifaa labanas horay u socoto uma jaaa farajaca waxaa dhahdaa waxaa soo noqday alfarisu kii lacagtiibu xusuustay faraska watay wuu soo noqday lialabi surati uu soo noqday boorsadii raadraadinaya falam yaraha ma arag waa waay nin dhexda ku jiray baa qaatay kan jiifa aan ahayn fa akhada alfaqiira faqiirkiibu soo qabsaday fa dalabaha minhu wuu ka dalbowbay ka raadraashay boorsadii inuu xasaysayoo oo hayo oo falam yajidha cindahu kama helin war ma arag buu yidhi kanna waa ka dhex baaray adaa iga dambeeyo meesha kuugu imi haddeer aan boorso lacag uga tegi facadabahu wuu cadaabay wuu jir dilay qof dembi uusan galin loo dhibaateeyo waa iska jidhaa moogta xataa qatalahu ilaahu nafta ka gooyey kow nebigii halkaa ka daawanayey buurtaasuu saaraya ku cibaadaysaa moogta wuxuu yidhi ilaahay ilaahayow maa haadaa akhada sura ninkan la dilay boorsada ma qaadan bal akhadahaa daalimun aakharu daalim kalaa qaatay oo dhexda ku jiray kan meesha loogu yimidna maaha kii lahaana waa kan yimid wasallata haada aalima aalimkaanna hadda yimidoo waxaad ku sallada calayhi miskiinkan xataa qatalahu ilaah u ka dilay ilaahayo arrintaas yaa kii dhexaa qaatay kan daalimkan faraska watana xuyiisi wou raadinaya laakiin dulmi kaloo gala qof inta dembi laga gala ummad kale dee dhibaato gaarsiiyaa jira mogta markaasaa nebiga waxaa loo waxyooday bal iska cibaadaysa horta adigu cibaadadaada ku shuqlow falaysa macrifatu mili haadaa min shanika arrintaanoo kale macrifadeeda adiga shanigaadama hawlo kuu yaal maaha arrinaa sal gaari ka dhig hawshaan iyo ummadahan waxay kala galeen iyo waxa socda warkama haysin cibaadadaada ku shuqloon haye waase laguu sheegayaa ina haada alfaqiira kan faqiirkaaya hadda la dilay qad qatala hadda ka horbu wuxuu dilay abalfarisi ninkan faraska wata aabbihii kan lacagta meesha uga tegay aabbihiis kan faqiirkaaba hadda ka hor dilay isma garanayaan dayn baa ku maqan kan qisaaso kuma laha kii aabbihii dilay farasluhu faqiirkaanuu qisaas ku leeyahay aabbihii buu dilay ismana oga isagoo hadda qisaasuma dilayn laakiin waa ku xaq leeyahy horay buu dulmi u galay faqiirkaani kan buu far dembi ka galay adigu aad leedahay waa daalim oo muxuu u dilay miskiinka aad leedahay koow famakantuhu min alqisaasi qisaasi baan makaniyey wuu ka goosta cadaaladda ilaahay wa ina abalfaris ninkan faraska wata fariskaa farasyahanka ah aabbihiisna qad kaana wuxuu ahaa kan lacagta meesha uga tegay aabbihiis akhada mid qaatay alfa diinaarin kun diinaar bow min maali aakhidi surati boorsada ninkii qaatay dhexda ku jiray oo iska tegey oo maqanba hadda ninkaas xoolihiiso kun diinaar hadda kahor ka qaatay ninkan kunka meesha uga tegey aabbihiis baa kan boorsada qaadan doona isaguna hadda ka hor ka qaatay kun ismana ogana ismana yaqaanaa faradadhu ilayhi min tarikati tarikadiisiiyo xoolihiisi waa uga soo cesha hadda xoolihiisii kunkiisii oo meeshaan uu ka helay oo kan hadda meesha ku halmaamay aabbihii hadda kahor ninkaan ka qaatay baan kana ugu ceshi dakarahu lghazaaliyu qisada imaamu ghazaali baa sheegay raximahu llahu tacaala ummaddan markaas ku salladan wax ku kala dhex maqan ilaahay baa naga og laakiin dulmiyaa iska jira qof hore dulmi ou galay baa waxaa laga yaabaa in ay intaasoo ummada dib dambe looga jarto ama u daba joogto marka qofku waa inuu islaaliyo baa laleeyahay naftiisa ilmihiisa ehelkiisa saysa ugu soo noqon dhibaatadaas sidaa markay noqotay ilaahay wuxuu yidhi fawaqaahu llahu ilaahay ninkaa wuxuu ka ilaaliyey sayi'aati maa makaruu wixii ay makri sameeyeen waxay makriyeen sayi-aadkiisii ayaa ilaahay ka ilaaliyey ninkii isaga ahayo ay u goodiyeen ilaahay makrigi waa ka ilaaliyey waxaaqa waxaa ku degay biaali fircawna fircoon aalkiisa iyo macaa fircoonba suu lcadaabi cadaabka kiisa xun baa ku degay aswa lcadaabi cadaabkan ugu xun oo ugu liita ayaa kaasna ku dhacay annaaru baa ku degay amaba mubtado ka dhigo annaaru naarbaa yucraduuna loo bandhigayaa calayhaa naarta dusheeda quduwan subxi gelinka hore iyo wacashiya gelinka dambaba sabaaxan wa masaan wey gelin hore iyo gelin dambaba naar baa loo bandhigaya aayadda macnaa cajaa'ib baa ku jiraa le naartan hadda laga hadlayaa waa cadaabulqabri qubuurta in qofka lagu cadaabo aayaadka loo deliishaday ka mid tahay cadaabulqabri baa loo bandhigaya gelin hore iyo gelin dambaba sida dadka ahlujannaha ahaa arzaaq loo siinaya yursaquuna fiiha bilcashiyi welibkaari subax iyo gelin dambaba iyoiyo si arsaaq loo siinayay baa kuwaana cadaab baa loo bandhigaya markaasaa bandhigii waxaa laga cabira yucraduuna baa laga cabira maalan waxaa la yidhi yucraduuna markaa maalan xoolo aa biyo siinaysa xoolaha biyaha inta loo dhiga baa loogu yeeraa waxay ka dhigan tahay lama hadli karaan biyahan cabbi ama macabbi ka dhaan ku rakaadi kusoo daah biyihii bay cabbayaan hadda naartii baa lasoo bandhigayaa annaaru baa yucraduuna loo bandhigayaa calayhaa dusheedo naartii baa waxay ka dhigan tahay naaray kuwaan bal arag ma rabtaa ma cunaysaa dadkii gaalada ahaa yucraduuna macnaheeda saa keenaysa naartii baa lasoo bandhigayaa dadkaana loo soo bandhigayaa ma rabtaayoo kale ka dhigantahay sida xoolaha biyaha la siinayo kale ma cunaysaa ma cadaabaysaa marka mayay deynaysaa maya ilaa hal mi masiidin bay leedahay iyaduna quduwan iyo wacshiya wa yowma taquumu saacatu saacaddu maalinkay qumaysana hee adkhiluu waxaa meesha kugu jira yuqaalu lilmalaa'ika malaa'igta waxaa loo dhahayaa adkhiluu geliya aala fircawna fircoon aalkiisa ashadda alcadaabi cadaab midka ugu darnaanshaha badan cadaab midka ugu darnaanshaha badan geliya baa la dhahayaa cadaabka u daran ayay leeyihiin qolada iyaga ah oo cadaabkaasaa lagu baabi'inayaa oo lagu halaagaya cadaabkan u daran ayay kuwaasi leeyihin adkhiluu geliya aala fircawna ashadda alcadaab cadaabkan ugu darnaanshaha badan marka adduunkii waa cadaabulqabriga iyo dhibaatadaas annaaru yucraduuna calayha wey quduwan waxshi waa cadaabalqabriga waa cadaabalbarsakhi ko qabrigaa waxaa loogu idaafeeyaa sida qaalibka hadda qofka qabri baa la dhigaa wa ilaa qof kasta oo dhintay oo ilaahay damco inuu cadaabo qabriba yaan la dhigine ama hal la qabriyeeyo ama yaan la qabriyeyne meeshiisa cadaabku ku helaya badda hadduu ku dhacay iyo haddii la gubay iyo hadduu hawada ku burburay haddii jirkiisu kala daatay meel allaale meeshuu joogaba waa ugu tegaya cadaabku ma naftaa ruuxda la cadaabin mise ruuxda iyo badankaba alruuxu wاlbadanu jamiica biitifaaqi ahli الsunna jirkana waa la cadaabin ruuxdana waa la cadaabin waa goorma nufuusta wanaagsan ciliyiin baa la geynaya kuwan kalena sijiin baa la geynaya sidaas baa hawshoodu noqonaysa cadaabulqabrigaas sida uu yahay iyo kayfiyadiis inagu masal gaari karno mana ogaan karno ilaahay baa og ilaahay baa og ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala laakiin waa arrin aada iyo aad u dhibaato badan oo u culus macnaha weeyaan adkhiluu aala fircawna ashadd alcadaabi waid yataxaajuuna fi nnaari wadkur waxaa ka sheekaysaa id waqti yataxaajuuna ay murmayaan oo doodayaan fi nnaari naarta dhexdeeda yaa ku doodaya kuwii madaxda ahaa iyo kuwii shacabka ahaa naaru jahanamo wey fayaquulu ducafaau ducafadu waxay ku qowlayaan waxay dhahayaan liladiina kuwii waxay u dhahayaan istakbaruu iskibriyeen innaa hanagu bay dhahayaan ducafadu kunnaa waxaan ahaan jirnay lakum idinka kuwiinaan madaxdaayow tabacan atbaacan taabiciin baan idin ahay war annagu idinkaan adduunka idin raacsanayn shaqaalaan idinahay awaamirtiinaan adeecayni idinkaan idin taageeri jirnay wax allaale waxaa naga rabtaan xataa gaalnimo iyo waa idinku yeelna fahal antum matihiin muqnuuna kuwa deeqaya cannaa xagga yaga nasiiban wuxuun nasiib oo min annaari ka mid ah wuxuun naara naarta nasiib un ka mida qadar ka mid a maanta ma naga difaaci ka dhaan oo ma naga celin ka dhaan kuwiinni madaxda ahaabe aakhiraa la joogaa maxay difaaci karayaan adduunkan bay cidday doonaan waxay rabaan ka difaaci jireen saasay dhahayaan qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen marka istakbaruu iskibriyeen iskibriyey innaa hanagu kullun dhammaanba fiihaa naarta dhexdeedaan ahaanay calaacalka iska daaya dhahayaan madax iyo majaba innaa hanagu kullun mid kastoo innaga naga miday ka mid tahay iyaga ka mid a oo madax iyo shacab ah fiihaa fii naari jahannama jahannama naarteeda ahaanay bay lehay haddaan cid naar ka dafcin karno annagaa iska dafcin lahay ina allaha ilaahayna qad xakama waa xukumay bayna alcibaadi addoommada dhexdooda ilaahay waa xukumay wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen fi naari naarta dhexdeeda ahaaday likhasanati jahannama jahannama shaqaalaheeda waxay u dheheen markay madaxdii inta la hadleen waxba ka waayeen waxba ma qaban karna dheheen bay waxay kusoo jihaysteen dadkii malaa'igta ka shaqaynaysa naarta waxay ku dhaheen likhasanati jahannama waxay ku dhaheen udcuu rabbakum wa rabbigiin tuuga yukhafif ha fududeeyo cannaa xagga yaga yowman maalin min alcadaabi cadaabka maalin hanaga fududeeyo yukhafif cannaa yowman min bal maalin un hal maalin bal naartaa hanaga dabciyo warshadaa naartaa liifadeeda hanaga daayo hanala ka damiyo oo hanala ka daayo maalin qadarkeed ba allah ka dhigay qaaluu waxay dhaheen malaa'igtiina awalam takum waysan ahayn taatiikum mid idiin timaada rusulukum rusushiinu bilbayinaati aayaad cadcad mayaan rusushiinu idinla imaan qaaluu gaaladii waxay dhahayaan balaa inaysan noola imaan iska dhaafo waa noola timid jaa-uuna way ka dhaheen balaa jaa-uuna waa noola yimaadeen qaaluu waxay dhahayaan malaa'igtu fadcuu dee orda idinku ilaahay barya marka cid aa og tahay inaan waxba laga helayn haddaa dhahay orad hebel weydiiso ya waxay ka dhigan tahay annagu idiin weydiin mayno dee iyagaa malaa'igtu ilaahay weydiin karay kuwaani weji kuma le meesha waana gaalo ahlu kufri fadcuu waxa weeye annagu kuma dhiiran karne idinku orda fadcuu orda tuuga fadcuuda maaha inay manfaco ku helayaan inay hoogeenoo waxba aysan helayn weeyaan ilaahay wuxuu yidhi wamaa ducaau lkaafiriina kaafiriinta ducadoodu ma ahaane ilaa fii dalaalin dhumid mooyaane waxa weeyaan ducadoodu waxba tari mayso waxa ay anfacaysaa ma jidho marka meeshaas waxaa culimmadu hadal badan ka dhex jira gaaladu hadday ilaahay baryaan baryadaasi maxay noqonaysaa ma laga yeelin laga yeeli mayo maya waxa laga yeelaya wa wax u taraya iyo waxa wax anfacaya midna ma jidho wamaa dacau lkaafiriina ilaa fii dalaal innaa anagu ilaahay wuxuu yidhi lanansuru rusulanaa rusushayada ayaanu u nusraynaynaa u heelinaynaa iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey labadaas waa u gargaaraynaa fi lxayaati nolosha addunyaa ee dhow adduunka waa ugu kaalmaynaynaa wa yowma maalinna waa u kaalmaynaynaa yaquumu lashhaadu ashhaadu ay qumayaan markhaantiyaashu kuwa addoommada acmaashooda ku markhaanti kacaya maalinta ay soo istaagayaan oo waa kuwee waa malaa'ig waa nebiyaal waa kuwa mu'miniina intaasoo dhan baa imaanaya waa yaboo xag rabbi ka ahaadayo rusushaa loo yaboohaya ilaahay inuu cadowgooda uga kaalmaynayo fi lxayaati dunya wa fi laakhira yowma maalin ka bedel yowmad howey wa yowma yaquumulashaadu baan u kaalmaynaynaa yowma maalin baan u kaalmaynaynaa laa yanfacu aalimiina kuwa daalimiinta ah ousan anfacaynin macdiratuhum cududaarkooda ousan waxba u taraynin walahum lacnatu lacnad baana u ahaatay kuwa iyaga walahum waxayna kaloo leeyihiin suu daari daarta teeda xun suul caaqib wey cirib xun ayay gaaladaasina ay leeyihiin oo dhibaatadaas baa ku dhacaysa macnaha inta dhibaato ku dhacday waa lacnad iyo daar xun iyo dhibaato ayay leeyihiin intaas baa dusha laga saaraya marka intaa markii la sheegay maalinka iyaga cududaar waxba u tari maayo lacnaddu waa raxmadda ilaahay laga fogaado daarta xunna waa daartaa xunoo waa jahannamo weeyaan meesha muuminiintu ay jannadii ku jiraan maarta jahannama la yihahdo waxaa la yidhi fa inna jahannama xaruhaa shadiidun kulaylkeedu waa darnaan badan yahay wa qacruhaa baciidun salkeeda iyo moolkeeduna waa fogaan badan yahay wa xilyuhaa daartaas jahannamadaas waxaa la isku qurxiyo dadku jinjimaha iyo bilabaha ka dhiganayaan xadiidun waa bir naara wa sharaabuhaa waxaa la cabayaa oo sharaabka ka ah waa sadiidun ahlunaarka mililkiisa iyo dhacaankooda weeye wa kalaamuhaa naarta hadalkeeduna hal min masiidin weeye yaa wax dheeraadoo kale ii haya hal min masiidin ziyaada ma jidha wa aswau aalimiin daalimiinta kuwa ugu xumaanta badan ugu liita waa mushrikiinta weeyaan sida la sheegayoo markii luqmaan laga xikaayoonayay inna shirka la dulmun cadiim wa aswau lmushrikiina gaalada kuwa ugu sii liita dhexdoodana yaa almunaafiquuna weeyaan ilaahay wuxuu yidhi ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaari falyaxdar ilcaaqilu haddaba qofka caaqilkaa ha ka digtoonaado dulmi inuu naftiisa dulmiyo adigu hays dulmiin cid kalena ha dulmiin gaalnimo iyo macsi iska ilaali dadka cirdigooda iyo nasabkooda waxba ha ka sheegin xoolahooda ha qaadanin ha dhicin is ilaali waxaad xusuusataa maalinka ilaahay yidhi daalimiintu waxay dhahayaan wahum yastarikuuna fiiha iyagoo naarta ka dhex qaylinaya rabbanaa akhrijnaa ilaahayow naga saar naartaan nacmal saalixan camal wanaagsan baan la imaanaynaa hayra aladii kii aan ahayn kunnaa aan ahayn nacmalu kii midaan ahayn awal aan soo samaynay mid ka duwan baan la imaanaynaa ilaahayna wuxuu dhahayaa awalam nucamirkum oo ma waana idin cimri siinin maa yatadakaru fiihi man tadakara qof waana qaata intuu waana qaadan karay da'deedii cimrigeed ma waana idin gaarsiin nebi maxamedna muusan idiin imaan faduuquu dhadhamiya naarta famaa lilaalimiina min nasiir markaa dadka alunaarka oo iska ooyayaan baa oohin daran ilaa illinta ka imaanaysa dhiig ay noqonayso markaasaa maalig oo naarta ka shaqeeya wuxuu dhahayaa maa axsana haada albukaa alla oohintaan fiicnaan lahaydaa low kaana fi dunyaa adduunyada haddaa ahaan lahaydeen kuwo ooyaya oohintaan adduunya ku fiicnaan lahayd intay xagga joogteen ayay idiin fiicnaan lahayd maanta waxba idiin tari mayso cududaarku wax idiin tari mayo oohinta aakhira a ooyeysaana wax idin tari mayso haddaba qofka caaqilkaa falyatadaarak ilcaaqilu qofka caaqilkaa hadda ha gaaro ha ka daba tago gaboodfalka adduunyada oo gaboodfalay qoomama ha la yimaado islaax salaax ha la yimaado taqwo ha la yimaado aakhira soo u raaxaysto darajaad sarena u helo macal ambiyaa'i waasidiiqiina washuhadaa'i wasaalixiina siduu u noqon lahaa sidaa ha ku dadaalo intaa iyo in ka sii badan oo cajaa'ib ah ayaa halkaa lagu tilmaamayaa ilaahay labada daaroodba haynoo suubiyo darsigeennuna intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab